beeraleyda tuulada bayaxow oo hoos tagta degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa codsaday in laga caawiyo daawooyinka bariiska oo ka mid ah dalagyada ay tacbadaan beeraleyda tuuladaasi beeraleyda ayaa sheegay in sanadihii dambe oo husudhac ku yimid wax soo saarkooda dalaga bariiska kadib markii ay waayeen daawooyinka loo isticmaalo bariiska muddada oo beerta ku yaallo nuur sheekh xaaji oo ka mid ah beeraleyda tuulada bayaxow ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ka codsaday inay daawooyin soo gaarsiiyaan magacayga waa horta nuux sheekh xaaji oo ka tirsan tuulada bayaxaaw beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe degmada jawar waxaan ahay beeraleyda bariidka tacabta gobolka shabeellaha dhexe marka waxaana ka mid nahay dadka aad bariidka u tacbo bariidka dhowr nooca u kala baxaa binta kuwaatare noocyahaas u kala baxaa bariiska ugu fiican waa kaas marka waktiga hadda la joogo laakiin bariiska dalagii waktigan hadda oo lagu jiro bariiska waxaa nagu qaali daawooyinkii bariiska lagu shugaayay sida yureydii oo kale t s bdii oo kale marka waxauu ku dhow yahay haddii beeraleyda gobolka shabeellaha dhexanahay oo soo saarida bariiska nolagu yaqaan bariiskii waxauu ku dhow yahay inuu gobolka shabeellaha dhexe degmada jahoor oo ka daba go'o waxaa keenaya bariiskii waxa u baahan yahay daawo ile daawo la'aan ma soconaayo mana dhalaayo marka waxaan ka cogsanaynayaa hay-adaha oo deeqaha bixiya ama daawooyinka bixiya sida faawo oo kale in daawo nala siiyo yuree nala siiyo t s b nala siiyo xataa beeraha cagafyo nalaga kaalmeeyo wax soo saarka ayna markaas waxaan umaleeyahay inuu kor u kaco oo suuqgeen fiican helno ani hadda waxaan ka ima tuulada bayaxaaw ayaan ka soo qaadi makiintaan keeni bariisaan ku shiiti haddaan gati lacagta hadda waa ka gacantaan ku haastaay waxaanu u soclaa hadda inay shiraal sii gato sidii oo beerta webigiiya hoos u dhacay sidii beerta matoor oon ku saaro oon bariida ugu yaalo oon haddana sii bambeeyo laakiin bariidka maanta daawadii ayaa nugu qaalowday si kastaba beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle ayaa sanad kasta soo saaro daragyo kala duwan kuwaasi oo loo iibgeeyo gobolada kale ee dalka